الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام وهي قسمان عهدية وجنسية والعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار أو للعهد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم qaala waama almucarafu biladaati fahuwa almucarafu bilalifi wallaam waxaan ku guda jirnaa weli almacaarif waxaan hore usoo qaadanay aldamaa'ir walcalam wasmu lishaara wasmu lmowsuul hadda waa kii shanaad wey midka shanaad waxa waaye midka lagu tacriifiyey biladaa aladaa waa midka lagu tacriifiyo bilalifi wallaam almucarafu biladaati waa midka lagu tacriifiyo aladaa aladaa waxaa loola jeedaa bimacnaa waa qalab ama shay lagu gudanayo tacriifkii in lg in laga cabiro almucarafu biladaati ayaa ka fiican in laga cabiro almucarafu bilalifi wallaam sababta almucarafu biladaati ay ku fiican tahay waxa waaye waxaa khilaaf ka jira waxaa lagu tacriifinaya ma al oo iswadataba ma aliftiiyo laamto isla socotaa wax tacriifinaya mase laamta keliya khilaafaa ka jira bayna naxwiyiin culimmada naxwada dhexdooda arrintaasi arrin la isku khilaafsan yaha waa waxaa kaloo jira oo gadaal nooga imaan doono sheikhu sheegi doonaa al in wax lagu tacriifiyo waa luqatu akhar ilcarab laakiin waxaa jirta luqo qolo carab ka mida ay leeyihiin oo laamka bedelkiisa miimka dhigaya oo al meeshii ahayd am dhahaya qoladaasina hadalkooda wuxuu kusoo gelayaa haddaan dhahno almucarafu biladaati haddaan dhahno way soo gelayaan laakiin almucarafu bial haddaan dhahno ama bilalifi wallaam waa ku baxayaan soo maa inay soo galaana la rabaa haddii almucarafu bilalifi wallaam aan nidhaahnana labadii qowle iskhilaafsanaa mid ka mid ahaan qaadanay laakiin haddii aan nidhaahno almucarafu biladaati labada qowlba waa soo gelayaan qolana waxay leeyihin adaadku waa laamta keliya qolana waxay leeyihin waa aliftii laamto iswadata idan in la yidhahdo almucarafu biladaati ayaa ka ballaaran oo ka waasicsan in la yidhaahdo almucarafu bilalifi wallaam walidaalika sheekh wuxuu ku bilaabay tacriifkii caamka ahaa ama midkii magacii guud ou lahaa wa ama almucarafu biladaati wey waa magaci guud oo kulligood soo gelayeen kadiba hoos uga daadego wuxuu yidhi fahuwa almucarafu waa midka lagu tacriifiya buu yihi bilalifi wallaami alifi laam bilalifi wallaam in lagu tacriifinayo saan hore u sheegnaba qolo jacrabta ka mid ahaa qabta laakiin madhabu siibawehi waxaa waaye in laamta keliya wax lagu tacriifiyo aliftaana ay tahay hamzatu waslin inay tahay hamsadan waa hamso zaa-id ahoo hamsatu wasli la yidhaahdo oo waxaa loo keenaa wixii reeban si loogu dhawaaqo ayaa loo keensadaa ayada waa lagu gaaraa sidaasuu qabaa siweyhi raximah llah wa hiya qismaani sideedaba al ama alalif wallaam fi luqati alcarab laba qaybood ayay u qeybsantaa mid zaa-ida ah iyo mid asliye ah al oo zaa-ida ah sida midda alcabaas iyo alfadli ku jirta waa soo marna hadda ka hor asha ku jirtaa inay tahay zaa-ida magacyadaasi iyo mid asliye ah oo asala oon zaa-ida ahayn midda asliyada ayaa laba usii qeybsamayso midna waa mowsuul isim mowsuul waay soomaana soo marna al isim mowsuul ah waa midaan soo marnay midna waa midaanoo waa almucarifa waa midda tacriifka faa-iideyneysa waay waa midda hadda laga hadlayo waa midda tacriifka faa-iideyneysa asliyo waay shayga ay gasho waxay u faa-iideyneysaa tacriif wahiya asha mucarifada ah qismaani ayadaa laba qeybooda cahdiyatun wa jinsiya labadaasay macrifada usii qaybsamaysaa ashii lagu yani ashii wax lagu tacriifin jiray ayadaa laba qaybooda mid cahdiye ah iyo mid jinsiye ah cahdiga waa wax la isla ogyaha laakiin jinsigu waa wax shaamil oo caam ah ashan mucarifada ah laba qaybood uga qaybsamaysaa mar waxay noqotaa al cahdiye ah oo bimacnaa wax laysla ogaayay ku sheegaysaa ma ku ishaaraysaa marna waa jinsiye oo jinsigii shayga ay gashay jinsigiisoo dhan ayay kulansanaysaa walcahdiyatu midda cahdiyada ah imaa lilcahdi dikri waxyaabaha la isla ogyahay ayagaa saddex qaybooda midna waxaa la yihahdaa alcahdu dikri bimacnaa isla ogaanshahaasi waa mid lasoo sheegay shay lasoo sheegay laysla ogaa ayaa mar labaad lasoo celinayaa oo alla gelinaya ashaas waxay tusinaysaa sheegan inuu ahaa mid laysla ogaa oo hore loosoo sheegay midda labaad waa alcahd addihni alcahd addihni dihniga waa maskaxda iyo qalbiga bimacnaa maskax ahaan ama qalbi ahaan iyo maan ahaan baa la isla ogyahay lama sheegin hore looma soo sheegin laakiin qof walba qalbigiisa waxaa ku jira oo laysla yaqaanaa midda saddexaadna waa alcahd alxuduuri waa wax la isla ogyaho markaa la joogo xaaladda la jooga wa meeqa waayo waa saddex alcahdu dikri tusaalihiisa waxa waay naxwu fii zujaajatin azujaaja fi zujaajatin izujaaja waxaa la mida fiiha misbaax almisbaax yacni fii zujaajatin soo lama sheegin dhaladii zujaaja alla waa soo celiya wuxuu yihi azujaajatu kaannahaa kowkabun kaannahaa waxaad moodaa kowkabun dayaxoo kale inay tahay azujaajatu ashaan ku jirta waa maxay waa alcahd addikri dikri waxaa lagu magacaabayaa waa haddii lafdiga hore loo soo sheego azujaaja lafdiga zujaaja hortii ma lasoo sheega zujaajada waa lasoo sheegay fii zujaajatin azujaaja soo celiska la soo celiyay ashaasi cahdi dikri baa la yihahdaa addikri maxaa loo leeyahy dikri waa wixii lasoo sheegay cahdi dikri waa wixii lasoo sheegay bimacnaa waa wax laisla ogaa oo hore loo soo sheego mar labaad la soo celinayo waxaa la mid a facasaa fircawnu alrasuul waxaa ka horeysa alla inuu yidhi innaa arsalnaa ilaa fircawna rasuulan fircawn waxaan u dirna buu yihi rasuul horaa rasuulka loo soo sheegay markaasuu yidhi alle facasaa fircawnu alrasuula fircawn wuxuu caasiyey alrasuula rasuulkii la isla ogaayo hore loo soo sheegay rasuulka hore loo soo sheegay kow ahaa waa kii loo diray oo alla subxaana wa tacala uu yihi fircawn rasuulan u dirnay alrasuula ashaani ku jirta waa alcahd addikri waa alcahd addikri waa mid hore loo soo sheegay taaba marka aad alcahdu dikri baa la yidhaahdaa alcahdu dikri mar walba waxaad ka fiirinaysaa lafdigan al gashay in hore loo soo sheegay haddii hore loo soo sheegay asha ku jirta waa alcahdu dikri ow lilcahdi dihni ama waxay u sugnaatay asha cahdiyada alcahdi dihni adihni lafdiga hore looma soo sheegin laakiin dihniga iyo qalbiga iyo maskaxda hore loogu hayo shaygan waa la yaqaana wax macruufoo la yaqaan waa wax laysla ogyahay waa laakiin aan hore loo soo sheegin markaa ka hor lama soo sheegin tusaaluhu waxaa waay id humaa fi lgaari id humaa fi lgaari algaar hore miyaa loo soo sheegay aayadda loogu soo sheegay laakiin haddana algaar waa macruufo waa laysla yaqaanaa id humaa fi lgaar waa godkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo abubakar ay galeen markay ka baxsanayeen mushrikiinta id waqti humaa labadooda fi lgaari godkii ay ku sugan yihiin godku waa godkeen waa godka wada taqiineen waay macnaa waa godka wada taqiineenoo maskaxda iyo maanka lagu wada haayo macruufka ahaay waay hore looma soo sheegin laakiin waa la yaqaan ow lilcahdi اlxuduuri ama waxay u sugnaanaysaa ashu cahdi xuduuri ah xuduuri xuduur waxaa loola jeedaa waa waqtiga la taagan yahay ashaan waxay faa-iideyneysaa cahdiga ama waqtiga hadda la taagan yahay waa wax laisla ogyaho markaa la joogo wax hore u dhacay ma aha waa wax xaadira naxwu alyowma akmaltu lakum diinakum alyowma maanta markuu allah subxaana wa tacaala alyowma uu leeyahay waa maalinkii carafa ee nabiga sala allahu alay wasalam uu taagan yahay bankii carafa asha ku jirta alyowma waa maxay waxay u sugnaatay lilcahdi alxuduuri waa waqtiga xaadirkaahi la taagan yahay alyowma ma maanta maalin hore miya maya maalin hore lasoo dhaafayna ma aha maalin soo socotana ma ahe waa maalinka la joogay yowma carafa la taagan yaha asha marka alyowma ku jirta waxay faa-iideyneysaa alcahdu alxuduuri in waqtigaasi xaadir la yahay maalinkaasina uu yahay maalinkii la taagan yaho la joogay cahdiga xuduuriga ah waxaa mar walba laga fiirinayaa markii shayga ay gelayso ashaan cahdilxuduuri faa-iideyneyso waa xaaladda qofka hadlayo uu jooga wa waqtigaas uu hadlaayo ayuu ka hadlayaa alyowma maanta akmaltu lakum diinakum alyowma maanta maalinkaas aayadda uu akhrinayo nebiga sala allahu alay salam oo ilaahay kusoo dejinayo waa maalinkii ay taagnaayeen w idan waqtiga xaadirka ah markaad rabtid inaad cabirto asha aada gelinayso cahdi xuduuriyaa leedaha kelimada xuduuri maxaan ka faa-ideysanayna xaadirnima laga faa-ideysanaya macnaa waqti xaadirkaas wa waqti xaadirka oo la taagan yaha asha markay cahdiyada saddexdaas qeybood ay u qeybsantaa alcahdu dikri alcahdu dihni iyo alcahdu lxuduuri saddexdaasi u qaybsamaysa alcahdu dikri waa soo sheegnayo waa wax hore loo soo sheego mar labaad lagu soo celinayo ishtaraytu farasan farasaan gatay huma bictu lfarasa kadibna faraska waa iska iibiyey alfarasa asha ku jirta waa maca alcahdu addikri horaan faras usoo sheega sooma ishtaraytu farasan huma bictu lfarasa farasaan soo gatay huma bictu lfarasa kadibna faraskii waa iska sii iibiyo waa sii gaday alcahdu addikri waay laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara asha ku jirto waa maxay taxta ashajara alcahdu dikri miya waa maxay alcahdu addihni geedka waa laisla yaqaanaa waa geedkii nabiga calay salatu salaam beecada uu kula galay saxaabada hoostii geedkaas geed macruufa wey taxta ashajara ashajara asha ku jirta waa alcahd addihni hore looma soo sheegin laakiin dihni ahaan qof walba maskaxdiisa iyo qalbigiisa way ku taagantahay geedkaas in loola jeedo geedkii nabiga calay salatu salaam beecada uu saxaabada kula galay midda u dambeysana alcahdu alxuduuri wey waa midda ku jirta alyowma akmaltu lakum diinakum maantay ayaan diinkiina idin dhamaystiray ashaasi waxaa la yihahdaa marka al alcahdiya cahdiyada marka saddexdaas qaybood ah waayo waljinsiya laba qaybood oo al loo qeybiya cahdiya iyo jinsiya qeybtii cahdiyada waa kasoo baxno waa saddex qaybood halkan wuxuu ka gelayaa midii jinsiyada ahay wljinsiyatu midda jinsiyada ah imaa litacriifi lmaahiya imaa inay u sugnaato tacriifinta xaqiiqada almaahiya waa xaqiiqada xaqiiqatu shay maahiyada la yihahdaa shayga xaqiiqadiisa waxaa la yihahdaa almaahiya wuxuu yihi imaa litacriifi almaahiya imaa inay u sugnaato in la tacriifiyo xaqiiqada ama la sheego yani la caddeeyo xaqiiqada naxw wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wajacalnaa waan abuurnay min almaai ay min xaqiiqati almaai biyaha xaqiiqadooda xaggoodan waxaan ka abuurnay kula shayin shay walba shaygaasoo xayin ah mid nool wa jacalnaa min almaa-i almaa-i asha ku jirta waa litacriifi ilmaahiya litacriifi ilmaahiya maxaa laga wadaa xaqiiqada ayaa ayaa lagu tacriifinaya oo lagu cadaynaya ma dhahaysid min almaa-i min kulli lmaa maya wa jacalnaa min almaa-i ay min xaqiiqati ilmaa almacruuf waa biyihii la yaqiinay waay waa biyihii la yaqiinay bimacnaa waa manida biyuhu hadda waxaa loola jeedaa waa biyihii manida waay ee biyo walba ma ah wa jacalnaa min almaa-i marka almaa-i asha ku jirta waxa waaye litacriifi ilmaahiya waxay caddaynaysaa xaqiiqada lafdiga kull booskeeda ma joojin kartid kelimada kull ah booskeeda ma istaajin kartid sababtoo ah kullu maxay tusinaysaa caamay tusinaysaa soo maaha ashaana maxay faa-iideyneysaa shayga xaqiiqadiisa inay caddaysa ee ma aha shaygoo dhan inuu soo galo ma aha hadda min almaa-i biyo oo dhan dhihi mayse laakiin waxaa leedahay min xaqiiqati ilmaa biyihii xaqiiqadooda oo macruufka ahayoo la yaqiino manida ahayd buu alla subxaana wa tacaala ka abuuray taas waa litacriifi ilmaahiya wa imaa listiqraaqi alafraad jinsiyadii ayada qeybo ah jinsiyadu imaa inay u sugnaato xaqiiqada shayga inay caddayso lagu tacriifiyo lagu caddeeyo kow wa imaa listiqraaqi alafraad wa imaa inay u sugnaato afraadda dhan inay kulansato afraadda uu shaygu ka kooban yahay kulligiis inay kulansato inay u sugnaato markaasi macnaheedu waxa waaye kulli ayaa booskeeda fadhiisan karta xaqiiqatan si xaqiiqaha oo dhaba ayaa kulli booskeeda u fadhiisan karta daabitkeedu waxa waaye an yasixa xuluulu kullin maxallahaa an yasixa xuluulu kullin maxallahaa calaa jihati alxaqiiqa an yasixa xuluulu kullin maxallahaa waa kulli booskeeda inay istaagi karto calaa jihati alxaqiiqa jiha xaqiiqa ah oo dhaban ay u istaagi karto macnaheedu marka waxay noqonaysaa kul inay booskeeda istaagi karto si dhaban ay u istaagi karto calaa jihati alxaqiiqa marka lagu leeya waxaa laga saaraya haddaysan xaqiiqo ahayn oo ay majaas tahay tusaale ahaan tusaalaha shiiqu sheegaba aan raacno wa khuliqa alinsaanu daciifa kullu ma gelin karnaa wa khuliqa kullu insaanin ma dhihi karnaa waa dhihi karnaa maxaa yeele insaan walba waa daciif insaan ka baxaya ma jiro wa khuliqa alinsaanu daciifan ay wa khuliqa kullu insaanin insaan walba waa la abuuray daciifan xaalu yahay mid taag daran ayaa la abuuray tan waxaa la yihahda listiqraaq alafraad afraad oo dhanay kulansanaysaa qofna ka tegi mayso waxaa la mida tusaalaha culimmada inta badan ay sheegaan oo ah alrajulu khayrun min almar'ati alrajulu ninka jinsigaa laga hadlayaa khayrun min almar'ati taa waa mida hore cafwan alrajulu khayrun min almar'ati waa litacriifi ilmaahiya midaan laakiin lama dhihi karo alrajulu khayru min almar-ati midaan dambe lama dhihi karo sababtoo ah markaas maxay noqonaysaa kullu rijaali khayrun min kulli nisaa-i noqonaysa saxna ma ah oo ragoo dhan kama khayr badna dumarka ragoo dhan dumar kama khayr badna laakiin jinsu rijaal jinsiga markii laga hadlaayo khayrun min jinsi nisaa taas waa litacriifi ilmaahiya waa qeybtii hore qeybtan labaad listiqraaq alafraad lama dhihi karo sababtoo ah kulli ayaa booskeeda istaagaysa midaan khuliqa alinsaanu daciifan maxaa leenahay khuliqa kullu insaanin insaan walba waa la abuuray si xaqiiqahin ugu dhawoobaysaa insaan walba inuu daciif yahay aw listiqraaqi aw listiqraaqi khasaa'is alafraad ama jinsiyadu waxay u sugnaanaysaa inay istiqraaqdo ay kulansato afraadda khasaa'istoodo dhan waxyaabaha afraadda ku gaarka ah ayay kulansanaysaa meesha ha loo fiirsadaya yaan la bixin in afraadda dhan ay kulansato yaan la bixin maskaxda yaan laga bixin aan ka wada imaa inay afraadda kulansato kulligood oo aan fardi laga tegin taas waa soo marno kulli ayaa booskeeda istaagi karta daabitkeeda waa maxay ashaan bedelkeeda kulli ayaa dhigi kartaa ku fiiri hadday macno ahaan kulli booskan ay fariisan karto ashaasi maxaa la leeyahay waa listiqraaq alafraad afraadoo dhan ay kulansanaysa waa haddii kulli booskaas ay fadhiisan karto calaa jihati alxaqiiqa si dhaba ay u fadhiisan karto midda saddexaad waxaa waaye ow listiqraaqi khasaa'isi alafraad ama inay kulansato afraadda waxyaabaha ay gaarka leeyihiin afraadda waxyaabahay gaarka leeyihiin ayay kulansanaysaa afraaddii kulansan mayso laakiin waxay gaar la ahaayeenoo sifaad wanaagsan ahaa ayay kulansanaysaa naxwu anta arajulu anta arajulu adigu waxaa tahay kullu rajul kullu rajulin ayaa tahay w nin walba ayaa tahay adigu cilman xagga aqoonta middan daabitkeeda waxa waaye an yasixa xuluulu kullin maxallaha intaas waxay kala mid tahay tii hore laakiin maxay uga duwan tahay calaa jihati almajaaz waa calaa jihati alxaqiiqa ma aha midaan dambe tii hore calaa jihati alxaqiiqay ahayd si dhabay ahayd middii hore inay kulli booska u fadhiisan karto tan laakiin kullu waxay u fadhiisanaysaa booskeedu waa calaa jihati almajaaz waa majaaz ahaan yacni mubaalaqa ku jirta waa markii la yidhaha anta rajulu adiga nin dhammaantii baa tahay nin oo dhan waa adiga cilman xagga aqoonta carabi ahaan ma ansaxaysaa qofka in sidaas la yidhaahdo way ansaxaysaa laakiin mubaalaqa ku jirta waa ammaan qofkii la ammaanayo lagu tarax tagayo adigu nin dhammaantii baa tahay xagga aqoonta macnaheeduma waxa waaye adduunyada ragga joogo dhan keligiis miya lagama wado sidaas afraadda ma kulansanayso ee maxay kulansanaysaa khasaa'ista afraadda khasaa'ista maxaa loola jeedaa waxay afraaddu gaar leeyihiin afraadda waxay gaar leeyihiin cilmigaa ka mid ah qofkan aqoon buu leeyahay kanna aqoon buu leeyahay kan aqoon buu leeyahy waa khasaaistii dadkan ay lahaayeen khasaaistii oo dhan yaan siinay ay raggu lahaayeen oo cilmiga ahaa halkaan ninaan iskugu geynay annagoo asiga ammaanayna markaasaan waxaan idhi anta arajulu adigu waxaa tahay nin ninoo dhan baa tahay anta arajulu ashaan arajul ku jirta bedelkeeda kulli ayaan geli karnaa oo maxaan leenahay anta kullu rajulin nin oo dhan adiga way dhankow nin oo dhan ka noqonaya cilman xagga aqoonta cilman maxay noqonaysaa icraab ahaan waa tamyiiz a nin oo dhan waa adiga cilman xagga aqoonta nin oo dhan waa adiga xaqiiqa miya mise majaaz waay ya xaqiiqa ma aha nin oo dhan ma noqon karo ee min xayu lmajaaz waa mubaalaqa loola jeedaa marka waa ku tarax tag lagu tarax tagayo qofkaasi ammaantiisa meeqa waay marka jinsiyada saddex waay saddexdaasi jinsiyadaa u qaybsanta ima litacriifi ilmaahiya xaqiiqada shayga in la tacriifiyo oo la la sheego wa ima liistiqraaqi alafraad wa ima liistiqraaqi khasaa'is alafraad litacriifi ilmaahiya maahiyadu waa maxaa nidhi waa xaqiiqadii shayga in la caddeeyo la tacriifiyo xaqiiqada shayga tan labaad waa liistiqraaqi alafraad waa inay afraadda dhan ay kulansato waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ina alinsaana al-insaana asha ku jirta liistiqraaqi alafraad miya mase waa litacriifi ilmaahiya liistiqraaqi alafraad waa fardina lagama tegin insaanka ka mid a ina alinsaana ay ina kulla insaanin insaan walba lafii khusrin buu ku sugan yahay kadib alla wuxuu soo reebay inta badbaadaysa ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat ilaa aakhiri kuwaas ilaahay soo reeba mooyaane inta kalena xaggay baaqi ku yihiin khasaaraday baaqi ku yihiin idan insaan oo dhan khasaaro ku sugan yaha asha ku jirta waa listiqraaqi alafraad afraad oo dhan ay kulansanaysaa taa ma la fahma asha jinsiyada qeybaheeda waayahay al marka sheikha halkan uu ku sheegay oo loo keeno inay wax tacriifiso oo nakirada markay gasha ay macrifo ka dhigto labuu u qeybiyey cahdiya iyo jinsiya midda cahdiyadaha saddex u qeybiyey midda jinsiyadana saddex u u qeybiyey cahdiyada alcahdu dikri iyo alcahdu addihni iyo alcahdu alxuduuri buu u qeybiyey jinsiyadana wuxuu u qeybiyey litacriifi ilmaahiya mid u sugnaata iyo mid liistiqraaqi alafraad u sugnaata iyo mid u sugnaata liistiqraaqi khasaa'is alafraad intaa wuxuu uga baxay qeybaheedii wuxuu yihi watubdalu laamu al laamu al waxaa loo bedelaa miiman miim ayaa loo bedelaa fii luqati ximyar qabiilka la yidhaha ximyar luqadooda dhexdeed ximyar waa qabiilo weyn oo min qabaa'il ilyaman ka mid a bal culamada qaar waxay yidhaahdaanba yamantu agarkeedu ximyariyiin waayo agarkoodu ximyartay galaan ximyar marka waa qabiilo macruufa oo min qabaa'il ilyaman ka mid a ayagu al laamteeda miimay u bedelaan al meesha carabta kale ay ka leeyihiin ayaga maxay leeyihiin am ayay leeyihiin ayaga waxay leeyihin am alrajulu waxay leeyihiin am rajulu taasay ugu dhawaaqayaan am rajulu almuslimuuna waxay leeyihiin am muslimuuna meeshii al dadka kale uga dhawaaqaan ayagu am ayay ku dhawaaqayaan waxaa jira xadiid saxiixa in nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam a min albiri alsiyaamu fi safar biriga iyo wanaagu ma ka mid yahay in safarka lagu soomo yacni safarku in lagu soomo biriga wanaagga ma ka mid yahay markaasuu yihi laysa min albiri alsiyaamu fi safar wanaagga kama mid ahan in safarka dhexdiisa lagu soomo waa qofkii soomka dhibaayo wey waa inuu ruqsada qaato afuro xadiidka saxiixa lafdigiisu waa sidaas waxaa jira lafdi shaad ah oo aan sugnayn oo lagu soo naqliyey luqada ximyar oo nebiga caleyh salatu salaam a ku hadlay ay yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen qole ximyariyiina su-aasha nebiga weydiiyey oo waxay yidhaahdeen aminin birim siyaamu fim safar amin albiri ay waxay yidhahdeen aminim biri asiyaamuna maxay leeyihiin am siyaam fi safar fim safar taasay ugu dhawaaqeen aminin birim siyaamu fim safar yacni wanaaggu ma ka mid tahay in safarka lagu soomo waxay yidhahdeen marka nebiga alay slat slam muxuu ku jawaabay luqadii reer ximyar uu ku jawaabo wuxuu yidhi laysa minin birim siyaamu fim safar laysa min albiri asiyaamu fi safar laysa min albiri ay laysa minin minin bir min minin bir ayay noqonaysaa ilan miimkii aan ashii laamka ahayd maxay u bedelayaan miimay u bedelayaan min albiri ayago agtooda minin biri waay asiyaamu am siyaamu saasay leeyahay fi safar fim safar xadiidkaas xadiid shaada waay alimaamu axmed raximahullah ayaa wariyey lafdigaas reer ximyar inay sidaas su-aal nabiga u weydiiyeen rasuulkuna uu sidaa ku jawaabo luqatu ximyar nabigu ku hadlay sala allahu calay wasalam imaamu axmedaa lafdigaa wariyay laakiin lafdi shaada waa lafdiga saxiixa ah waa lafdiga caadiga ee macruufka ah ee saxiixeynka ku jira laysa min albiri asiyaamu fi safar naxwiyiinta ama culamaau luqa markay luqatu ximyar ka hadlaayaan xadiidkaasay soo qaataan laakiin xadiid sugan ma ah ayuu nabiga u tiirinayaan waxay leein rasuulkaas sidaa yihi calayhi salaatu wasalaam luqawiyiintu badankoodna macrifo uma lahan cilmi alxadiid oo xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa iyo aqoon badan umale intooda badan saa darteed hadduu daciif yahay iyo hadduu saxiix yahay uma kala socne waa iska soo naqliyaan xadiidkaasi laakiin xadiid sugan ma aha lafdigaas lafdi sugan ma aha qaala faslun waama almudaafu ilaa waaxidin min hadihi alkhamsa amaa midka loo idaafeeyo waaxid ka mida shantan fanaxwu gulaamii wagulaamika wagulaamihi wagulaami zaydin wagulaami hada wagulaami aladii qaama abuuhu wagulaami rajuli shantaas mid ka mid a loo idaafeeyey soo ma jeedi tusaalooyinkooda kulli kuu keenay ghulaamii yaa loo idaafeeyey ila damiir wagulaamika waa damiir weli wagulaamihi saddexdii noocee damiirka u idaafeeyey mutakalim iyo mukhaatab iyo qaa'ib wagulaami zaydin yaa loo idaafeeyey calan baa loo idaafeeyey wagulaami hada ismu lishaara wagulaami aladii qaama abuuhu ism اlmawsuul wagulaami الrajuli almucaraf bial ayaa loo idaafeeyey midka al lagu tacriifiyo kii dambeyn kasoo hadlaynay wa wamaa udiifa ilaa waaxidi min hadihi اlkhamsa kii lixaad u ahay soo maha oo macaarifta ka mid a fa huwa fii rutbati maa udiifa ilayhi ilaa ila damiira laga soo reebaayo fa inahu fii rutbati اlcalam wixii damiir loo idaafeeyo waa fii rutbati اlcalam ama inta kale wixii loo idaafeeyay ku darajo yihiin say ku darajo noqonayaan icraabaadkeeda horaan usoo marnay intaas sheikha raximah اllahu tacaala wuxuu uga baxay annakira wاlmacrifa nakiradii macrifada ayuu kusoo gebagabeeyey wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wsabi